hay-adda islaamika relief ayaa maamulka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ku wareejisay deeqo xoolaha si loogu qaybiyo dadka danta yar ee ku nool degmadaasi deeqda xoolaha oo gaarayso in ka badan laba kun oo neef oo ari ah ayaa madasha lagu wareejinayay waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta hay-adda islaamik relifa iyo xubno ka tirsan maamulka degmada balcad ee hirshabeelle ugaas maxamed cali ugaas xuseen islaaw oo ka mid ah cuqaasha degmada balcad ayaa ugu horeyn ka mahad celiyey deeqda xoolaha ah waxaan maanta farxad noo ah ama hambalyo aan leenahay ciiddii carafo waxaan ka guddoonnay markii koowaadna ay aheen markii labaadna ay aheen islaamic relief degmada balcad waxay ku soo deeqday arigii loogu talagalay ulxiyada marka waxaan leenahay degmada cadaddaa u keenteen oo guddoomiyaha sii ansixi doono kulley walaalkii wax kuu keenay wuu mahadsan yahay inkastoo balcad soddon kunoo qoys ay ku nooshahay sida hadda ayaga ay noo sheegeenna shan kunoo ruux ama shan kunoo qoys ay deeqayso waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin qaasim cali guddoomiyaha degmada balcad ee maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay ka shaqayn doonaan sidii deeqdan loo gaarsiin lahaa dadka danta yar
waxaan leeyahay hay-adda islaamic relief way mahadsan tahay maanta waxayna soo gaarsiisay oo ka guddoonnay iyada iyo qoladii kambanigaba laba kun boqol sagaashan iyo siddeed neef oo dhammaystiran waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin dadkii iyo aa ugu tala gasheen ee masaakiin tahay ee xaafadaha degganaay amba kaamamka degganaayna waxaan rajaynaynaa insha allahu inay sidii loogu talagalo u gaari doonaan maanta waxaa farxad noo ah inay islaamic relief ku garab istaagtay bulshadeeda balcad arigaas amba xoolahaas loogu talagalay ciidda odxyada oo ciiddan ay tahay ciiddii xoolaqalka waxaan leenahay in soo sadaqaysata ilahay ajriha ka siiyo inta keentana ilaahay subxaana watacaala ajriha ka siiyo annagana waxaan leenahay waxaan rajaynaynaa in bulshadii sideedii loogu talagalay inay ugu faa'iidaysato annagana wakiil ugu nahay gaarsiin doonaa si kastaba ciidda carafa ayaa inta badan magaalooyinka dalka waxaa laga qaybiyaa deeq xoolaha kuwaas oo loogu talagalay dadka danta yar